Warqada jidmarista oo sanadkiiba maryo qaadayana baabuurleyda oo ee mid sharci ah oo qaadasa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda jubbaland taasayti oo ku mid ata shuruudo lanka talagalaya baabuurleyda iyo wadooyinka iyo kamaranga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka jubbalanga iyo wadiyaalka baabuurta jubbalanga ku wargeliyda iyo cusboonaysiiyana warqado jidmarista oo sanadlaha ah maadaama yeelideeriyo waqtigii lanka talagalaya iyo samaysadana waan iyo helana warqada sharce iyo iyo kamaranga agaasimaha waxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda jubbaland oo la hadlay warbaahinta iyo ankabaaqi wadiyaalka baabuurta iyo hogaansamaan awaamiirta islamarkaana lunkubahani iyo si dhaqse ee ka qaadana warqado jidmarista ee sanadlaha ah waxaan saaka doonaynaa wax yaroo ogeysihiisa ka wasaarad ahaan inaan la wadaagno bulshada sidaad la socotaan wasaaraddu shaqooyinkeeda waxaa ka mid ah shaqo si sanadlaha loo qabto oo warqadda wadamarista la yidhaahdo iyadoo adeegii kale gaadiidku bixin jiray uu si maalinlaha u socdo si gaara shaqadan waxay sanadkiiba qabsoontaa hal mar shaqadii noocaas ahayd ayaa inoo bilaabanaysa marka waxaan doonaynaa inaan la wadaagno dadka isticmaala gaadiidka noocyadiis kala duwan in la gaadhay xilligii la qaadan lahaa warqadda wadamarista qof kasta ka maqan tahay baraarujin guud baa jirta oo intaa ka horeysa oo ah qof waxaa loo baahan yahay dukumentiga gaadiidku inay u dhammaystiran yihiin gaadhigii inuu taarikadii leeyahay buuggii lahaanshaha inuu wato qofku inuu la wareegay ama uu magaca mulkiiluhu ku qoran yahay oo gaadhi haddaad qof ka gadatay inaad kala wareegto magacaagii kuugu qoran yahay qofku liisankii iyo ruqsaddii ogolaanshaha inuu gaadhigan kaxeeyo inuu wato dhammaan dukumentiyadaas waxaa loo bahan yahay qofka inuu dhammaystiran yihiin qofka dukumentiyada u dhammaystiran yihiin waxaan rajeynayna waddada si nabadgelya inuu ku maro qof kasta oo dukumentiyadaasi ka dhiman yihiina waxaan jecelahay sida ugu suurtagalsan inuu dukumentiyadiisa dhammaystirto waxaa kaloo dadka aan ka codsanaynaa laamaha amniga ku shaqada leh booliiska hirgelinta qaadashada dukumentiyada kala duwan ee gaadiidka in dadku si dhawaay ula shaqeeyaan dhanka kale waxaan ka codsanaynaa booliiska iyo traafikada iyo cid kastoo shaqadan qabsanaysa in si hufan shaqadooda ay u qabsadaan una dhimiriyaan dadka shacabka ah oo si wanaagsan loola dhaqmo loola hadlo loola tacaamulo ayaan iyagana ka codsanaynaa shaqadan waxaan rajeynaya ilah idamkii si nabadgelyo ah inay noogu qabsanto dadkuna ay u hoggaansamaan waxyaabaha laga doonayo ee dukumentiga gaadiidka inay dhammaystiraan shaqaduna saaka waa bilaabatay bilow fiican baan inoo rajeynaya idin lahaantiin aad iyo aad baan udmahadsantiin